maalintii shalay dagaalo culus ayaa waxaa mar kale ay ka dhaceen deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka shabeellada hoose kuwaasoo dhaliyey khasaare isugu jira dhimishoyo dhaawac dagaaladan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyagoona ku dagaalamay gudaha deegaanka yaaq bari weyne dagaalkan ayaa yimid kadib markii shalay oo jimco ahayd ay weerar soo qaadeen ciidamada taabacsan maamulka koonfur galbeed dagaaladan ka dhacay deegaanka yaaq bariweyne ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimishoyo dhaawac labada dhinac dagaalamay ayaa iska dilay toban qof halka ay iska dhaawaceen labaatan kale dagaaladan ayaa waxaa horboodayay qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalk ee deegaan doorashadooda tahay deegaanka yaaq bari weyne waxaa lasoo werinaya in weli xiisada ay ka taagan tahay deegaanka taas oo u dhexaysa dhinacyada dagaalamay marar badan askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee sheeha taawacsan ayaa sidaan oo kale ugu dagaalamay meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya